barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha ogos waa kow sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idin haynana waxaa ka mid ah waraysi ka hadlaya dhallinyarada oo xiliyadan dambe ku soo badanaya dhinaca siyaasadda mid ka mid ah xildhibaanada da'da yar ayaa marti ku ah barnaamijka aniga hadda waxyaabaha aan arkay oo laga yaabo dhallinyarada inay xagaldaaciyaan waxaa ka mid a dhallinyaradu ayagoo hamile ama fishin leh ayaa laga yaabaa in raggii uga horreeyay iyaga ay laftirkeeda ay maanta ay u yihiin inay yacni ayaga u gogol xaaraan oo la yidhaahdo haye een, maanta aniga ila shaqeey anaa berri maxay ahayd sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a isbarbardhig ku saabsan waayaha nololeed ee dhallinyaradii hore ee soomaaliyeed iyo dhallinyarada haatan joogta raggu waxay ku labsan jireen timaha way fidhi jireen tima weyn oo hafruuc fidhin baa la gelin jiray ee, ku kale qore ku gees bicid laga qoraa jirayey ku geedaha laga qoroo la xardhaa jirayey ku- ninba ku doono gashan jiray ku yaroo kaleo meel iskii oo minisa waa la gashan jiray kol foormis wax la yidhaho sida gabdhu baaladuuga ku sameeyaana iyay raggu samaysan jireen dhinacii heesaha ah ayaan barnaamijka ka marnay sida
Waa.
laba isjecel oo la yersanaya fiidkii ishcaalaha heese goordhow ayaan dhegaystayaasha usoo wadnaa waan maleynayaa ismaaciil sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba xubinta ciyaaruna ka mid tahay marka horese qodobo ka mid a warkii dunida aan kusoo dhowo
ciidamada ammaanka ee dalka turkiga ayaa maanta xabsiga dhigay ilaa iyo koob iyo toban askari oo looga shakiyey inay doonayeen inay weeraraan hotel uu ku sugnaa madaxweyne erdogan xilligii uu socday iskudaygii afgembi ciidamadan ayaa laga xiray meel u dhow goobta dalxiiska loo tago ee layidhaahdo marmaris halkaas oo madaxweyne erdogan uu fasax u joogay xilligii qorshaha inqilaabka la waday shalay oo xad ahayd waxaa xukuumaddu ay shaqada ka eriday ilaa iyo kun iyo afar boqol oo ka tirsan ciidamada militariga taas oo uu ku jiro la taliyo sare oo dhinaca militariga u qaabilsan xafiiska erdogan tiradan guud ee shaqadooda weyday waxaa lagu qiyaasay in ka badan konton kun oo qof iyada oo xabsiyadana la dhigay ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo kale oo lala xiriirinayo iskudaygii inqilaab ee fashilmay qof isa soo miidaamiyey ayaa weerar la beegsaday hotel ku yaala caasimadda dalka afghanistan ee kaabuul halkaas oo ay ku dhinteen sa- sarkaal boolisa iyo weliba saddexdii qof ee weerarka soo qaaday goobta la weeraray ee degsimooyinka north gate waxaa dega qandaraaslayaal ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwo u dhashay dalkan maraykanka booliska ayaa sheegay in qaraxan laga maqlay qaybo badan oo ka mid a magaalada kaabuul sidoo kalena uu qaraxani sababay in ay korontadu ka ga- ka go'do qaybo badan oo magaalada ah
aan ku bilowne yuusuf waadhowr waxa uu ku nool yahay magaalada jabuuti haatan da'diisi waxa ay kor u dhaaftay lixdan sano waxa uu ka sheekaynayaa xilliyadii uu dhallinyarada ahaa sida noloshu ahayd gaar ahaan marka dhallinyaradu ay haasaawayso amaba ay guri dhisayso sidoo kale waxa uu isbarbardhigayaa waxyaabaha uu haatan arko ee uu la yaabo waryaha v o a jabuuti sagal siciid faarax ayuu u warramay intaan iminka soo gaarin waxaan kaaga warrami karayaa raggu kolkay gabadha inay la hasaawaan doonaan meelaga xooluhu ay soo fayaan ayay meelaha subaxii taagi kusoo joogsanayeen gabadha adhiga adhiga adhigay raacdaada gabadha adhigii gabadha ay doonaya halkuu ka dareero ayay eeganayaan kolkuu reerka info ka tago iyo raggii gabadhii ayay ka dabagelayaan halkaaba dee sheekadooda waxay dee waxay dee gocanayaan ka sheekaysanayeen hadday gabadha ninkaa oo la joogo aan arka- la arko inaan la- inaan laisku arkin boogu doonan iyagoo isla wada sheekaysan inaan lais arkin inuu qofba arkin iyay jeclaayeen hadda sida niyadooda oo hiblaayo nin baa la joogay ceeb bay ahayd adhiga waxay u wicinaysa war dee ninkii aragto adhiyagu saabay u dareereen sooma iyadu meel kolkay ninkii aragto gabdho il dheer yihiin meel dheer wax ka arkaan kolkii kolkay ninkii aragto way wicinaysa adhiga de meel cidlaa ugu wicinaysa wax kale wax- wax xunoo maaragtay khashaafina ma jirin dadkaa sheekoon baad dhex maraysa raggu waxay ku labisan jireen timaha way fidhi jireen tima weyn oo hafro ah fidhin baa la gelin jiray Eh, ku kale qor eh, ku gees bicid laga qoraa jirayey ku geedaha laga qoroo la xardhaa jirayey ku- ninba ku doono gashan jiray ku yaroo kaleo mil iskii oo milisa waa la gashan jiray kol foormis wax la idhaho sida gabdhu baalduuga ku sameeyaana iyo raggu samaysan jireen anugu kolkaan dee dhalinyarada ahayn waan iska qarqaray wanin jirnay go-weyni baan iska hilaabin jirnay gudhotana waa xubnin jirnay buduqa waxaa u dheeraa buduqa ninka hasaawataga wuxuu odhanaya qolxadka qurux badan iyo budaqa qurux badan buu qaadan jiray marka gabadha maanta lasoo hasaawaya odhanaya xilligiini maxaa maxaa gabdhaha ku shukaansan jirteen markii dhaantiyo ama noqoto ama waxyaabaha kale koolka waxaa jirayay heello wax la yidhahda jiraya oo la ciyaari jiray dee anagu dhaantada xagga ree- barigaan ahayn galbeed baan ahayn heliley baa lagu ciyi jiray hal heello yar yar la yidhaha oo haddana ragguna ay rag- ay gabdhu kale rogtaan yaa lagu ciji jiray haddii la waaga in ya- kolka xoolaha xoolaha loo dhigay la cunteeyo kolka la dareero waagu ka soo gaari jiray se loo ciyaariyo laga dherginba waa sanna ka yaraaba sanna ya diraac iyo xagaa bas ha sanad maaha diracda imika waa xagaaga kolkuu xagaaga kule baan ku jirna ma kolka ma guga guga intaa guga yaa sheekaysana guga inta xagaa la sheeg- guga haddaa la sodhanaya guga hadda oo xoolahan soo doojinayaba gabadh odhanaysa marka haddaad i guursanaysa ama gaarad keenaysa kolkan xoolaha adi aan soo doojiyo ha ee roobdo kolkaa baad yaad yaan wada hadlaynaa wax badan lama socon ceeb bay ahaydba waaba la dhuubanayaan ku dhahay oo ariga meel cidlaan la gabadhu wicinayso heblaayinu la joogo ceeb bay ba ahaydba iminkana waa is- aabeedii waxaa garabka macalbeedaa gar arigii oo ninkii gabadhii la socdaaba soo hoynaya iminkana ya sidaa way isagana iminka dhaqanka imi- anigu- anigu ariga lafaadeeda haddaan ka hadlo anigoo le- anigoo yar baa markii hore la dhisay oo haasaawin markii dambe xaaskii iga dhintay toban sanaan dibidoob ahaa tobankaas sano sida badankaa gabadha had- has- maba guur maba hasaawinba waxaan hasaaway salaasa isniina isniina waan mehersadayba salaasaan hasaaway hasaawin baa ku- salaasa arbaca khamiis jimce sabti axad isniina waa laga mehershay waan guursadayba
gabadhii dhammaydba toddobaad toddoba Toddobaad.
cisho buu xiriirkiinu ahaaba xiriirkaygu toddobaadkaa buu ahaa toddoba cisho salaasa yaani waar tani ma- ma isku daydaa ma guursataa salaasa waxaa ku xigtaa arbaca salaasadoo gaadhi dhawaaba la dhisay
nin dhallinyaraa hadda waxaad arkaysaa kule anugu wallaahi shan sanaan wada soconay lacag ma haysano marka lacag baan suginaa marka haddaad toddobaad wada ku mehersatay bal shan sano ninka khasaarinaya ka waran kaade gabadha haddii alaga yaalo waxaan leeyahay hak- waqtigaa kelida walaalkayow iska fasax baan odhan lahaa iska fasax adiguna gabdho waay maysid ee way badan yihiin gabdho waa khudrad inta yari maaragtay dhibankoogu dirnaya inay guursadaan weeyaan inaad wax guursan inaad tidhaa shan sano afar sano sh- saddex sano waaba mamnuuc bade ya nan yaa nan odhan lahay ya ciyaal ba dhanahay ha shan jir bay noqon lahay ciyaalku afar jir bay noqon lahay ya de waas jecel laha man dhici karto ee hadduu karin eh, taalkiisa hadduu karin inuu iska fasax weeyaan saan kula talin laha anu dhalinyarta iminka jirta waxaan kula talin lahaa dhaqankii hore ma gaadhayaan gabadha ha lay dhiso waan jeclaadee inuu yidhaaho ama ha layga radbaxshay inuu yidhaaho inta haddii laga hore waxba ay kala dhex marin ayaan ku waaninaya aan ku- haddii laga hore anu ku dardaaraya
kaasi waxa uu ahaa yuusuf waadhowr oo ku nool magaalada jabuuti oo da-diisu ay kor u dhaaftay lixdan sano oo isbarbardhig ku sameynaya xilligii uu dhallinyarada ahaa iyo xilligan waxa uu warramaya wariyaha v o a jabuuti isagaal siciid faarax
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ayaa haatan ku soo badanaya ka qaybgalka siyaasadda garaad yuusuf maxamuud waa xildhibaan dhallinyaro ah oo ka tirsan baarlamaanka galmudug garaad maxamuud waxa uu hadda u ololeeyaa sida dhalinyaradu ay uga qayb noqon lahayd ka qaybgalka siyaasadda soomaaliya iyaga oo muujinaya door firfircoon haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waramay waa ku dhowahay barnaamijka dhalinyarada ee ee idaacadda v o eda cabdiqaadir waa kuu mahad celinaya adigana Een, waa su-aal fiican ee, maxaa kugu dhaliyey inaad horta siyaasadda aad ka qayb noqoto Een, waa waad ogtahay horta waa saxaafaddan waa ka mid ahaa jirayo madaxna waad ii ahayd Een, dhalinyarada saxaafadda markaad la sheekaysto tirahdo saxaafadda maxaa urbaad waxay ku leeyihin waa hiwaayad siyaasadduna sidoo kale waxaa la- waa waa hiwaayad qofku mararka qaar waxyaaba uu jecel yahay inuu inuu ka qayb noqdo Een, laakiin ina- wixii inaad jeclaato iyo inaad ka qayb noqotaa laftirkooda ku- mararka qaar waa kala labo Een, inaad jeclaato iyo inaad wax qabataana waa kala laba iyadana aniga waxyaabaha aan haday jeer ku taami jira waxay ahayd in dhallinyarada soomaaliyeed ay ka qayb noqdaan een, geedi socodka siyaasadda soomaaliya ay ka qayb noqdaan Een, sababta aan sidaas een, isu lahaana waxay ahayd een, dhallinyarada dalkeenna horta yacni waa waxa ugu badan waay. marka een, daraasaadka la sameeyo waxay sheegaan dhallinyaradu inay ugu badan tahay adiga toddobaatan iyo shan boqolkiiba toddobaatan meelahaas ay- ayay sheegtaa marka waxyaabaha igu dhaliyay waxay ahayd in dhallinyaradu marka ay soo gasho dhalinyar yihiin waxa keliya horta isfahmi kara Inta miis isugu yimaad dhihi kara war maxaa qaldan oon ayaga dana gooniya oo hadda qof dhallinyaro ah meel ugu sababta qofka dhallinyarada waa qofka nolosha raadinaya oo een, raba in caqabad markaas jirtay laga gudbo nolol wanaagsanna loo gudbo marka waxyaabaha aan islahaa een, ama aan u jeclaa waxay ahayd inaan mar inta ka qayb noqdo aan bal fikirkayga ku aadan sidii qabadaha jira looga gudbi lahaa looga gudbo dhallinyaraduna ay uga qayb qaadan lahayd een, geedi socodka aanna tuso dhallinyaradu in ay siyaasadda geli karto sababta dhallinyarada qaar waxay aaminsan waxay- siyaasaddii baad gashay garaad oo aad ka mid tahay hadda eh, baarlamaanka galmudug dhallinyarada maxaa caqabadaha oo haysta maxaa kuu soo baxay
Een, horta dhowr waxyaaboodba way jiraan Ee, dhallinyarada soomaaliyeed marka aad aada uga fiirsato een, siyaabaha jira waxaa ka mid a een, qaarkood qaar ka mid a horta way u heleen inay wax bartaan oo fursadaha waxbarasho way heleen horta fursadaha waxbarasho qaarkood way ku- aaday ugu yaryihiin qaarkoodna way heleen oo caqabad dhanka waxbarashada way haysataa Een, dhanka kale soo taxnaashadii ay soo taxnay siyaasadda soomaaliya iyo ka maqnaashadii dhallinyaradu ay ka maqnayd na- caqabad ay ku noqotay iyada oo marka qof dhallinyaro ah uu tallaabo eh, isku dayo inuu tallaabo qaadito oo uu yidhaahdo waxaan rabaa inaan siyaasadda ka qayb galo caqabado badan oo la yidhaahdo war maxaa siyaasad kaa gal qof dhallinyaraha tahay Mm, siyaasaddan waxay ku fiican tahay dadka iska da-da iyo dad ku nasta iyo waxyaaba caynkaas oo kale ay ku fiican tahay ma qayb eh, ka noqotid inaad nolol kale iyo wax kale iska raadsato caqabadahaasuu qofka een, een, dhallinyarada ah ka niyad jebiyey mararka qaar iyo in uu markuu rabo inuu isku dayo siyaasaddii uu xayndaab adag ka hortago oo uu ka- ay ka hortagto tusaale rag hore u xirtay siyaasadda waa waaweyn oo iyagu muddo laga yaabo inay iska joogeen fahamsan meelaha laga yaabo in looga yimaado dadka maskaxda furan ay uga yimaadaan waxaasoo dhan eh, moosa oo isla markiiba daadka daadka horgey marka caqabadaha oo ji- lacag haysto oo la- ha exactly siyaasiyiin lacag haysata een, kuwo kale oo siyaasiyiinahoo ayaguna ganacsata kusii xiran wixii oo dhan waxay keentay in dhallinyaradii caqabad weyn loo dhigo laakiin hadda waxaa muuqata in arrintaas iyada ah, xayndaabkaas ama rekorkaas ay dhallinyaradu jebinayaan oo dhallinyaro fara badan ay siyaasadday ka- ka- ka qayb noqotay marka waxyaabaha aan een, arkayey waxyaabahaas ah, ka- ka mid ahaa marka fursadan tee la eg bay eh, dhallinyaradu haystaan marka laga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda iyadoo weliba laba kun lix iyo toban hadda ay socoto siyaasad dhallinyaradana aada arkayda in meelaha xafladaha iyo ka qaybgalka ay ku badan yihiin laakiin haddana weli siyaasiyiintu horboodayaan Een, horta siyaas- hadda dhallinyaradu fursad fiican ay haystaan Een, een, marka la fiiriyana hadda waa laga yaabaa mararka qaar in caqabado badan ay ka hor yimaadaan laakiin aniga hadda waxyaabaha aan arkay oo laga yaabo dhallinyarada inay xagaldaaciyaan waxaa ka mid a dhallinyaradu ayagoo hamile ama fishin leh ayaa laga yaabaa in raggii uga horreeyay iyaga ay laftirkeeda ay een, maanta ay u yihiin inay yacni ayaga u gogol xaaraan oo la yidhaahdo haye een, maanta aniga ila shaqeey anaa berri maxay ahayd sa- sa- waxa qasbayana wax kale maahane ma ma hayaan dalkii waxa uu ku kala socdo ama siyaasadan iyo waxaan aad arkaysa ku kala socdaan waa xagga maaliyadda waa qofka hadduusan financialaysanin dhibaatay dhibaatay noqonaysa marka waxay noqonaysaa in qofkii shalay isaga booska u xirnaa inuu inuu maanta hoosta uu la shaqeeyay noqonaysaa marka fursadda ay haystaan oo kalena waxaa waaye in een, ay hami hami u yeesheen inay siyaasaddii ka qayb galaan een, qaarkoodna een, ay fursaddu laga yaabo inay helaan heleenna qaarkoodna ay helaan marka fursaddu way jirtaa laakiin waxaan arkayno hadda oo dhallinyarada qaarkood aan ku aragno waxaa waaye inay ragga hore mararka qaar ay ugu ugu gool xaarayaan oo ay ayaga la socdaan oo ayaga ay mararka qaar u ololeynayaan aysan toodi aysan weli ah- aysan toodi weli aysan warka haynin ama laga yaabo xataa in loo xumeeyo la yidhi markaan markaadi ma ahan ama dee dhibaatooyinkan iyo waxaana jira waxyaaba caynkaas oo kale ah kaasi wuxuu ahaa garaadi yuusuf maxamuud oo ah xildhibaan da'yar oo ka tirsan baarlamaanka galmudug wuxuu magaalada muqdisho ugu warramiyey wariyaha v o e cabdiqaadir maxamed cabdulle caasha haye waxaan soo garan malaynayaa xilligii heesaha dabacsan weliba heesaha dabacsan ee xulka ah Haye.
ee weliba xulka xulalkooda maxaad inoo soo wadaa codkii khadra daahir oon maqlay marka goor hore.
dhowidaan maqalay marka isagii oo dhammaystiran oo nin cabaara ka maqashiinayno dhegeystayaal bal fara heesta badan haddaad in oo- yar noogu luuqaysa Ah, khatra daahir waa joogta ismaaciil horta balteedaan dhegeysan maalintii dhowdaad fasaxa bixisee aad iyo aad waxay tiri waa la qaadi karaa waa heesaha la qaadi karaa laakiin markaan joogo ma dhegeysan codkeeda macaan heestuna waa tee waa heestii labadii isdoortay isku laab ahaada heesta aroosidan aad ugu xasuustaa aad iyo weliba bandhigii dhaweyd ee maalintii dhaweyd ee buwaagta hargeysa haye baa wiil dhalinyaro ah uu ka qaaday si ugu qaadayay halka meesha keliyahe dadkoo dhan u dig iyo dam leeyihiin mataqaanaa hees Eh.
ku jirta haye sida laba isjecelo Hello.
la Haya, irsanayo PT, waa intaas haya.
inta heesta dhamma dadka ay ku dhegeystaan
Thank you.
hees dhexda looga dhaca maaha laakiin haddii saacaddaas ismaaciilu halkaas hakad la gelin kara in cabaara lahayn kara waan hayn lahay laakiin ma suuro gelayso codka macaan khadra daahir cige intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca ciyaaraha iyo axmed cali sheekh kusoo dhawaada
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda manchester city ayaa waxa ay ku dhowdahay inay la saxiixato ciyaaryahanada kale ah leroy sen oo ka tirsan kooxda shaalak iyo ciyaaryahan john stones oo u cayaara kooxda everton ee dalka ingiriiska warar soo baxay maanta ayaa waxa ay sheegayaan in leroy sen uu ku sugan yahay magaalada manchester isagoo la filayo in uu soo gebagabeeyo kubiiritaankiisa kooxdaasi ciyaaryahankani jarmalka u dhashay ayaa waxaa lagu wadaa inuu kooxda man city ugu fadhiisto lacag gaaraysa ilaa afartan milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah dhinaca kale kooxda man city ayaa waxa ay wadahadallo meel gebagabo ah maraya kula jirta kooxda everton iyadoo doonayso inay la soo siixato daafaca kooxdaasi john stones ciyaaryahankani u dhashay dalka ingiriiska ayaa kooxda everton waxa ay ku doonaysaa lacag ku dhow konton milyan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah si kastaba man city ayaa waxaa la sheegay inay ogoshahay inay bixiso ilaa lacag gaaraysa shan iyo afartan milyan oo baamka dalka ingiriiska ah kooxda everton waxay ku adkaysanaysaa in ciyaaryahankani aysan ku iibin doonin lacag ka yar konton milyan dhinaca kale ciyaaryahan paul pogba oo muddaba lala xiriirinaya kooxda man united ayaa waxaa la filayaa in toddobaadkan uu kooxdaasi ku biiro wakiilka ciyaaryahankani oo lagu magacaabo mino rayola ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada u socda kooxda yuventus iyo man united la soo gebagabayn doono toddobaadkan islamarkaana ciyaaryahanka uu ku biiri doono kooxda manchester united ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku kici doonaa lacag gaaraysa boqol milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah waxaana haddii uu soo gebagabeyo kubiiritaankiisa kooxdaasi ay taasi noqon doontaa lacagtii ugu qiimaha badneed ee abid ciyaaryahan lagu iibsado lacagta ugu badan ciyaaryahan abid lagu iibsado ayaa waxaa iminka haysta ciyaaryahan gareth bale oo kooxda real madrid uga soo biray kooxda tottenham ee dalka ingiriiska markii uu ku kacay lacag gaaraysa shan iyo siddeetan milyan oo baamka dalka ingiriiska ugu dambayntiina kooxda arsenal ayaa la filayaa inay dalab labaad u gudbiso kooxda leone ee dalka faransiiska iyadoo doonaysa inay la saxiixato ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaraha ee kooxdaasi iyo xulka dalka faransiiska alexander lagazete kooxda arsenaal ayaa waxaa ciyaaryahankani toddobaadkii lasoo dhaafay u bandhigtay lacag gaaraysa soddon milyan oo baanka dalka ingiriiska ah taasi oo kooxda leone ay iska diiday lacagtaasi ayaa waxay laba milyan ka yareed lacag gaaraysa labayo soddon milyan oo sidoo kale kooxda westham ay u gudbisay kooxda leone oo ay ku doonaysay inay kala sooxato ciyaaryahankeeda weerarka ka ciyaara kooxda arsenaal ayaa waxaa la filayaa in toddobaadkan ay lacagtaasi sare u qaado inkastoo aan la ogeyn qiimaha rasmiga ah oo ay u bandhigi doonto kooxda leone kooxda leone waxay ku adkaysanaysaa in ciyaaryahankaasi aysan ku iibin doonin lacag ka yar afartan milyan oo baamka dalka ingiriiska ah ciyaaryahankani weerarka ka ciyaara ayaa waxa uu dhaliyey siddeed iyo afartan gool labadii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay waxaana la filayaa in uu arsenaal ka caawin karo dhinaca weerarka oo muddaba macalin arsenal winger lagu dhaliilayay inaan waxba ka qaban xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha khadra daahir baynu ka dhow soo qabanay cashay aad iyo aad haatanna heesta kulula jacayl kulula jacayl heestaasaan waa jacaylku baa dhegeystayaal daafaha la wada haystaa jacaylka daafaha la wada haystaa waa tahay xabiib sharaabi xabiib codkiisa
Yeah.
codkaas xabiib sharaabi wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo caashacuudan oo ismaaciil xuseen farshare iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Yeah.